waxaa hadda khadka taleefonka ku jira ugaaska beesha sade ugaas maxamed ugaas axmed bare cali taakooy ugaaska beesha sade galgaduud baa sheegaya ugaas marka hore kusoo dhawow shabakada wararka gada times adeer sida uu kuu sheegay guddoomiyuhu waa arrintaniba ku dhantahay waxadda kale oo anigu waa la joogaa warkiisana waa maqlaayay arrinta warkiisa intuu ku sheegay way ku koobantah
ugaas waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiino baarlaman baad dhisteen yoolkiinu muxuu yahay xageed hiigsanaysaan
baarlamanka aan dhisnay baarlaman dowlad goboleed dhamaystiran ooda xubnihiisii iyo mas-uuliyiintii dowlad goboleed dhiso loo magacaabay weeye
xaguu ka arrimin doonaa marka maamulkaas guddoom waa ku maqlaa ugaas xaguu ka arrimin doonaa maamulkiin a ugaas ugaas waa ku maqlaa maamulkiina xaguu ka arrimin doonaa baan ku idhi yaa
maamulka aad dhisaysaan xageebuu ka shaqayn doonaa xaguu ka arrimin doonaa
maamulka aan dhisayna deegaanka aanu jebanahay oo ballaaran buu ka shaqaynayaa maamul dhammaystiran weeye maamul dowladda ku- ku-federaalkaas hoos ugu xiran weeye maamul deegaankaasu ee, dhammaystiranayo xubnihiisii dowlad goboleed weeye
Ee, jaaliyadda dibadda iyo dadka deegaankaas ka soo jeedaad ugaaska u tahay ee halkan kaa dhegaysanaya maxaad ugu baaqaysaa
waxaan ugu dhawaaqayaa aayaheenna ka tashada maamulkiinana diska xoojiya
aad baad u mahadsantahay ugaas